iyadoo la gudagaliyay bilibarakaysan ay tihi ramadaan iyo weliba jarana qoysas badan oon helna waleeyo ka afuri lahaayeen iyo ururka dhalinyarada samafaliyaalka ee laka magaca waa beri charity organisation islamarkaasi ayna ku shaqeeyeen caawinta dadka nugul weliba iyo deeq raashiinkan qeybyana aana kumida dadka danyarta ee ka nool xaafada waaberi ee magaalada dhuusmareeba xubno ku tirsan ururkan ee ku howlgalo arrimo samafalka iyo warbaahinta weliba yoon sheegana in sisilqaan iyo bulshadii dhibaataysan caawi ayana iyo saasaatoona baaqan dareen bulshada iniyo kula qeyb qaadaan afurinta dadka danyarta qorshe aan lahayn oo ahay barnaamij afurin ah oon ugu talagalnay dadka danyarta ah inaan maxaa layihahdaye in yar oo maxaa layihahdaye iska aruurinay inaan gaarsiino inagoo ah ururka maxaa layihahdaye dhalinyarada ee waaberi charity organisation barnaamijkii si khayr low inoogu furmay si khayrlana maxaa layihahdaye badankiis waa inoogu dhamaaday haddii aan layihahdo waxaan rajaynaynaa intaan inta xigtan in maxaa layihahdaye aan hawshaan sii wadno barnaamijkani wuxuu ahay barnaamij maxaa layihahda muddo fog soo bilowday hadafkiisu soo bilowday qorshihiisuna wuxuu ahay dadka danyarta ah in maxaa layihahda intii tabarteena ah ama aan awoodno inaan gaarsiino maxaa layihahda waxyaaba waxaa jira inagu aan dakhli aan jeebkeena ka ururinay haddaan nahay ururka dhalinyarada waaberi charity organisation wixiina intii maxaa layihahda ilaahayna karsiiyey ayaan maanta gaarsiinay dadkii danyarta ahay ee maxaa layihahda ku dhaqnay xaafadda waaberi waxaan rajeynayna haddii aan layihahdo qof kastoo jecel barnaamijkan khayriga ah ee maxaa layihahda arki karaya maxaa layihahdaye muuqaalka yaga ama ark fariinteenu soo gaari doonto waxaan rajeynayna qof kastoo khayr jecel inuu maxaa layihahdaye barnaamijkaas wuxuu kula bixi karo kula baxo waxa cidii rabta inay fariimo laga gaarsiiyo dadka danyarta ahna haddii alayihahdo sin maxaa layihahdaye ammaana ku jirtaan ku gaarsii doona haddii alayihahdo qof kasta ee rabta in ay caawiso dadka xaafadan degan oo runtii aan dareemi karno intaan saaka soconay intaan aragnay iyo horeba markii aan kormeerana sameyneynay howlaha ugu adkaay runtii aan la kulmaynay oo ahay dadka dadka ugu liita dadka dadka ugu daran runtii annaga boqolkiiba laba xataa baahida ma aana dabooli karin waxaan u baahannahay inaan helno dad kale oo bulsho kale ama reer weebra noqdaan ama dadku meeshaqof meesha roo joogee in qof kastaahu uu ku talagalo si dadkan haloo gaarsii lahay runtii duruufahan aragnay ee ka jira xaafadda oo runtii boqolkiiba boqol aan hore aanan u ogeyn laakiin hadda markii aan maalmahan hawsha aan wadnay aan la kulannay oo ah runtii wax annaga culeyska annagu aan qaban karna iska daaya boqolkiiba xataa aan hal aanan ka qaban karin laakiin aan u baahannahay in walaalaha wax sadaqaysta ama walaalaha wax bixiyaahu ay keenaan wixii ay ugu tala galeen ama dadkaasii lahaayeen runtii annaga dhallinyaradan dhallinyar ahaan waxaan aaminsannahay in aan sidii wax yihiin qof kasta ugu talagalaya wax u keena inaan u gaarsii karno maadaama hadda bilaahu ka fiican runtii shaqadan runtii uga mahadcelinaya tiimkan aan wada shaqaynaynay oo runtii shaqadan maalmahan aan soo wadnay maantana heer gabagabaa noo mareysaa ay runtii dulqaad muujiyeen oo macnaha waxyaalaha weliba ay la kulmayeen aad qofkii fiirida ama markaad la kulanto ama aad xaafadaha tagto dareenkaagu aada u bedelmayo